run ahaantii baryahan especially labadii maalmood ee ugu dambeysay musharax mukhtaar sheekh mukhtaar ruuhu caddeeyey inuu yahay musharax koonfur galbeed waxaa soo ifbaxay oo yacni la arkay in qaar ka mid a qabaa'ilka soomaaliyeed ma dhihi karno dowladda soomaaliyeed in ay u cuntami weysay in mukhtaar roobow uu noqdo musharax lianno haddaad dib ugu noqonno taariikhda ilaa maxaakiimtii al-shabaab waxay ka mid ahaayeen maxaakiimta waxaa xilal soo qabtay shariif sheekh axmed indhacadon ogna oo ku dhawaaqay inuu yahay hooyadii maaragtay maxaakiimta iyo inuu afkiisa ka caddeeyey dhowr jeer inuu asaga ahaa dadkii aasaasay shabaab waxaa ka mid ah sheekh axmed maduub oo hadda madaxweyne ka ah maxaa la yidhaahdaa gobollada jubbooyinka marka iyo dad badan oo aanan hadda soo koobi karin waa ogtihiin koofi in waktigii uu ahaa afhayeenka sheekh mukhtaar inuu ahaa maaragtay ninka gacanyaraha u ah maantana uu haysto baasaboorradii xafiiskii baasaboorrada qaranka federaalka soomaaliyeed marka arrimahaasoo dhan aan isku soo xiirinay reer koonfur galbeed haddaan nahay waxaa noo soo baxday in aan la rabin dulmiga ka jira gobollada koonfur galbeed sbeshali shabeellaha hoose in aan la qaadin caddeyn buuxdana waxaa u ah ka hor imaashaha laga hor yimid musharaxnimada sheekh mukhtaar roobow abuu mansuur sidaa daraaddeed haddaan nahay shacabka ku nool qurbaha khaasadan united kingdom ee u dhashay koonfur galbeed waxaan si buuxda u taageeraynaa musharaxnimada sheekh mukhtaar roobow abuu mansuur waxaan kaloon ka digaynaa oo aan dowladda soomaaliya uga digaynaa in ay faragelin ku samayso koonfur galbeed cidda ay ka dhiganayso madaxweyne waxaa xaq u leh in ama ay diidaan ama ay doortaan shacabka koonfur galbeed oo ay matalaan xildhibaano iyagoo wax dooranaya shacabka koonfur galbeed meel walbay joogaan waxaan ka codsanaynaa dhammaan musharaxiinta u sharaxan ama u tartamaysa koonfur galbeed in ay soo dhoweeyaan in cid kasta oo u dhalatay koonfur galbeed ay xaq u leedahay inay tartanto waxaan ka codsanaynaa shacabka koonfur galbeed sbeshal xildhibaanada matalaya oo magacooda matalaya in ay shacabka u doortaan hogaamiye ka samata bixiya dhibka iyo colaadda iyo xirxirnaanshaha iyo kufsiga furayana jidad ka xiran ka hor wareejinaya ummadda dhibaatada haysata saddexdaas gobol oo aan markaad xamar ka baxdo ood afgoy tegayso rafaad aad ku tegayso ilaa baydhaba aan la mari karin jidadka aan la mari karin una caddeeyey musharax mukhtaar ruubow cidda ay waddooyinka u xiran yihiin waxa la diidan yahayna waxa waaye in koonfur galbeed ay ka xoroobaan ama ay ismaamulaan iyaga waad maqlaysiin dadaan koonfur galbeed u dhalan inay maalin walba ay ku andacoonayaan inaan xuquuqdii ay ku lahaayeen koonfur galbeed laga siin yaan weydiinay xuquuq inaan ku leenahay gobollada kale maamulada ka dhisan cid aan weydiinay male cid aan uga baahannahayna ma jirto marka shacabka koonfur galbeedow isku duubnaada anugu cidna cid kama hor istaagayo cidna kama hor istaagaya inuu musharax noqdo laakiin ka digtoonaada in la idinku qasbo wax annaga aanan rabin in faragelin lagu sameeyo doorashadaas وبالله توفيق منك إذا الله الله وأحمد عثمان دومبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته